وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
بنصر الدين قد هبوا سراعا بكل عزيمة يتسابقون بكل عزيمة يتسابقون رجال في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون بسم الله أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون anigoo magacayga bilaabayo magacayga maxamed cabdulqaadir macalin maka magaca wadanka liga garanayo naaneysteeda maka cabdulqaadir magaca mujaahidiinta dhexdeed liga garanayan fanax ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan maanta isoo waafajiyey ilaahay iimaankii ugu maneystay ilaahay subxaana watacaala haddana asaa jihaadkan i keensaday ilaahay subxaana watacaala haddana maanta shaqadan aan u socdo aan u taaganahay ilaahay subxaana watacaala waafajidiisa aan ku imaada maahan waxa awooddeeda aan ku imaado ama lacag aan soo bixiy ma jirto ilaahay subxaana watacaala asaa mahad aan lasoo koobi karin ku mahadsan intaas ka bacdi waxaan halkan fariin ugu diriyaa dadka muslimiinta dadka muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ka cabsada ilaahay subxaana watacaala awaamiir buu na siiyey ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisa si dhammaystiran aan u qaadano ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay infiruu khifaafan wasiqaalan wajaahiduu biamwaalikum anfusakum fii sabiili illaah baxa idinkoo fudfudud iyo idinkoo ulculus ilaa dadka loo cudur daar maahanan inta kale waxaa la amray ii sheeg inay jihaadka aadaan dadka muslimiintana maanta aksarkooda boqolkiiba sagaashan jihaadka way ka fadhiistaan bal iska daa qaarkooda kasoo horjeeda hataa jihaadka caayadahaas faraha badan kusoo arooray qaarkooda beeninayo wax kama jiraan waaye iyo argagixis waaye wixii lamid ah dad qaarkood dad muslimiinta iyagoo muslimiin sheeganaya qaarkood haddana waxaa laga yaabaa inay mujaahidiinta ay ku tilmaamayaan mooryaan ama dhiigcabyo ilaahay subxaana watacaala ha ka baqaa muslimiinta dhammaanteen waajibkaas waa nisaariyahay qol isheegad aayad ka hadlayso isheegad dhalinyaro ama al-shabaab ama al-qaacida aayad amar gaarsiinaysa ma jira dadka muslimiinta dhammaan awaamirtaas way dulsaaran tahay marka ilaahay subxana watacaala aan ka cabsano muslimiin ay jihaadka hala soo aado qofka biniaadanka sheegada ma yeelay haddii shaqa ku dhiibto shaqadiisa iyadoo qabya inaad ka tagtid lacagtiis muku siinaya maanaa aa haysana lacagtiis shaqadii iyo dhammaystir haddii kale lacag muku haya ku leeyahay marka aad haddaan muslimaan ahay dhahda salaadaa dukata waa soonta zaka waa bixisa jihaadka ka tagta marka shaqada qabiib waay marka ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa adduunya iyo tii aakhiru baa naga reebanaya ilaahay subxaana watacaala aan ka baqno jihaadka aan usoo kacno naxariista adduunya hadde waxaa laga dareemi karaa abaaraha isdabjoog ah dhib muku muku imaanaya ilaa wixii gacanteena kula imaana maahan ilaahay subxana watacaala aan ka cabsano ilaahay subxana watacaala aan usoo noqono toobad way furan tahay ilaa isheegada buunka laga yeerinayo ama ilaa qoraxda meeshii u dhacda kasoo baxda maahan ilaahay subxana wataala dhexdan toobad way furan tahay aan ka faa'iidaysano weli jaanisa haysana ilaahay subxana watacaala aan u toobad keeno ilaahay subxana watacaala aan ka cabsano diintan maanta ilaahay subxaana watacaala dadkii u hiilin lahaay oo u gargaar lahay aniga waaye anigana qof walbu haddii israel adduunyadeyda iga badan isheegaad waa ganacsanaya ilaahay subxaana watacaala biri hortiis maxaa la tagi doontaa qiyaama xisaabtana ku yaal ilaahay subxaana watacaala biri makaa yeeli doon aniga baqaaraa ii furnaay ana beeraa fala jire ana aryan daan jire ilaahay subxana watacaala makaa yeela sababto ah ilaahay subxaana watacaala inaa shaqaysat adduunya makuu keenan ilaahay subxaana watacaala asoon isheegaada ka hadlaya arrintaas wuxuu dhahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduuni jini inse uma abuuran inay ilaa inay caabudaan mooyaane marka anigana ilaahay subxana wataala caabuditaankiis waxaa kusoo koobnay keliya inaan markii salaada la adin masaajidka aan aadno bishi soon aan soono bes kheyr waay sax waay laakiin aan dhammaystirno kheyrka ilaahay subxaana watacaala aan ka cabsano muslimiinta gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed oo hade dibidaha ku ordayo meelaha sheegada daroogada ku cabayo ilaahay subxaana watacaala ha ka cabsadaan ilaahay subxaana watacaala ha ka cabsada dhallinyaroy ilaahay subxaana watacaala jihaadkiisa maanta kitaabkiisa gurmud u baahan yahay ilaahay subxana watacaala kitaabkiisa loo hiiliyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayasabit aqdaamakum ilaahay subxana watacaala waa isku filan yahay gargaar gaaradan hal maalin inaad dam ka sii ilaahay subxana watacaala waa awoodaa laakiin anigaa ilaahay subxana watacaala weli jaanasna siinaya sababtoo ah ilaahay subxana watacaala jihaadka fadaaisha kusoo aroortay ilaahay subxana watacaala wax lasoo koobi kara malaha marka aniga jaanisna siinaya si ilaahay subxana watacaala jaaniskaas uu faa'iidaysano sheegadi anigan janna aan u helno cadaabina uga badbaadno marka dhallinyarada muslimiinta gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada jihaadkana soo aada maanta waa caafimaad qabtiin indhihiin waa fiyow yihiin maskaxdeed waa fiyowda ilaahay subxana watacaala ka cabsada malag maku soo wa'ay macna maalintana ku imaana maku dhahay inaa wax badan ku dhumiya in kala mowd laga yaabo dhallinyarada inay dhahaan markaan guursado oo ilmo dhalan jihaadka aada yaa og inaa ilmo dhalo doonto inaa waqtigaas haysato yaa og meesha lagu soo joogo maa ogtahay ilaahay subxaana watacaala ka cabsada ilaahay subxaana watacaala jihaadkiisa la soo aado dhallinyarooy ilaahay subxaana watacaala ha laga cabsado ilaahay subxaana watacaala sheeg kitaabkiisa ha loo hiliyo ilaahay subxaana watacaala biri waana la xisaabtima aakhira loo socda ilaahay subxaana watacaala ha laga cabsado dhallinyarada muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ilaahay subxaana watacaala ka cabsada ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim waruu ma idiin sheegaa ganacsi ama sheegari tijaaro aad ugu badbaadaan cadaabka daran haa sababtoo ah waa u baahannahay inaa ilaahay subxana wataala cadaabkiis ka badbaadno haddan ilaahay subxana wataala wuxuu leeyahay tu'minuuna billaahi wa rasuulihi وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلهي رمينيسان كبعد صلاة دكذا لما دين وتجاهدون في سبيل الله إلهي دت ودريسا كجهاديسان نفس الدين يا مالكين marka ilaahay subxana watacaala aan ka cabsano aayadaha ilaahay subxana watacaala jihaadka dadku amraya ama uga hadlayan wax lasoo koobi kara ma ahan wax hadda maanta hal fadh lagu soo koobi kara ma aha ilaahay subxana watacaala ka cabsada ilaahay subxana watacaala jihaadkiisa lasoo waafaqo intaas markaan uu gudbo waxaan halkaan fariin kale uu diray ragga mujaahidiinta oo maanta u istaagay diintan ilaahay subxaana watacaala u gargaarideeda walaalaha mujaahidiinta oo jabhadaadka oo furmaha kala duwan jooga ilaahay subxaana watacaala ha sugo waxaan leeyahay ikhwaani ilaahay subxaana watacaala ha idin xifdiyo ilaahay subxaana watacaala culeys ha idin saarne ilaahay culeyska ha idinka dejiyo ilaahay subxaana watacaala mas-uuliyaddan adag aad qaadane ilaahay ha idinla garab galo ilaahay subxaana watacaala ii sheegay jannata alfirdows alcalaa ilaahay subxana watacaala niigu kulmiyo ilaahay subxaana watacaala ha idin sugo ikhwaani sabra ikhwaani wax walba sabra lagu gaaraa adduunya hataa ha ahaata wax walba sabra lagu gaaraa qofka macnaa shay walba markuu baranayo dhibaato usoo maraa markuu sabro dhibaatada ku sabro kadib shayga macalin uu ka noqonaa marka ilaahay subxaana watacaala haddaad sabartaan ilaahay subxana watacaala mar unba nasri idin siin doona haddaa aniga nasri na soo gaarin aan helin jiilka naga dambeeya ama owlaadeena ayaa heli doona nasriga ilaahay subxaana watacaala ballan qaadidiis wax la soo koobi kara malaha ilaahay subxaana watacaala dhammaanta ni waafajiya ikhwaani waa sax jihaad waa usoo baxdeen aakaha kaliya garabka ku sita ku qanin ilaahay subxaana watacaala ha idin soo waafajiya maktabkan qof walba mujaahid ah waxaan u dardaarmayaa inuu maktabkan niyadiisa ku hayo marka ikhwaane do-da iyo salaatuleilka la badiyo salaatullah ha lagu dadaalo insha allahu tacaala maktabkan caruur ha lagu soo biiraan dhihi lahaa waxaan halkan fariin kale u diraya walaalaha istishaadiyiinta oo maanta ummadda hormuudkooda ah ilaahay subxaana watacaala ha sug walaalahaas ilaahay subxaana watacaala hanoo barakeeyo ilaahay subxaana watacaala idinka oo kalena hanoo badiyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إخواني إلهي سبحانه وتعالى بلن قادس ونو بلن قادس لما سوكو بكر إخواني إلهي سبحانه وتعالى هادين بركة ولا لها استشهادينته وحان كأوتسنا إنا إيسو دعيان mujaahidiinta dhammaan waxaan ka codsanaya inay iisoo duceeyaan ilaahay subxaana watacaala inuu camalkeen naga aqbalo inay noo soo duceeyaan mujaahidiinta ikhwaane walaalaha istishaadiyiinta ilaahay subxaana watacaala dartiisa idin jeclahay waan jeclaan lahaa inaan idinla joogo hadda ishegade laakiin qof walbuu maalintiis iyo waqtigiisu bahaa ilaahay subxana watacaala ha idin fuduseeyo ilaahay subxana watacaala ha idin sugo ikhwaani ilaahay subxana watacaala jannada nagu kulmiyo hala sabro ikhwaani qof walba maalintiis ha sugto qof walba maalintiis hasheeg markii la gaarin yuusan labalabaynne ilaahay subxana watacaala ha tala saarto ilaahay subxana watacaala ha idin fuduseeyo gaaladan ay wax walba ay ku sabrayaan ayagoo gaalnimadooda i sheegaaday wax macnaa adduunya haddii la fiiriyeen faa'iida aan ku haysan aakhiratan kaba sii dar markaasay sabrayaan haddana ikhwaani ha lala soo hartamo gaalada insha allahu ta'aala والعاقبة للمتقين وهي نصر يجوش أنا كانوا دمبين دونته إلهي سبحانه وتعالى درتي صلوا صبر إن شاء الله أنت صلي ولا لا إن وحنا هالكان فرين كلا أدريا هلكي قرابتي دي إلهي سبحانه وتعالى هرتي أكو ما هتسن مانته ومد مسلمين تدمان وحن ليه قال هان قبيل كأن كلا شتي إن بجده إلهي سبحانه وتعالى كأبصده إن إلهي سبحانه وتعالى كبغى إن جهادك واد كويرتين بقولك سغاشن إسغال واد كويرتين جهادك إلهي سبحانه وتعالى كأبصده إن إلهي سبحانه وتعالى دينتيس هلو سو كعو إلهي سبحانه وتعالى إن كتابكيس قبائلن waa ku xoojina ilaahay subxana wataala qabaa'ilan hoos ugu dhiga marka noqonna ilaahay subxana wataala kuwa qabaa'ilada kitaabka hoos ugu dhiga noqonna ilaahay subxana wataala kuwii ku xoojiya oo ii sheegada magacooda korka yeela noqda saasaan leeyahay ilaahay subxana wataala ka cabsada gaar ahaan lafta aan ka dhashtay ee reer uraabana ilaahay subxana wataala ha laga baqo ilaahay subxana wataala dhallinyarada jihaadka ilaahay dartiis ha loo soo diro qaraabadeeda ehelkay saasaan leeyahay markaan usoo laabto waalidiinteyda qaaska ah ilaahay subxaana watacaala kheyr ha idiin siiyo hooyadii iyo aabahay ilaahay subxaana watacaala ha idiin barakeeyo waad isoo koriseen waad isoo barbaariseen diin ha iisoo barteen waad ii guuriseen ilaaha subxaana watacaala ha idinka abaalmariyo waan ogahay maanta inaa had xaq igu leedihiin xaqiinan adduunyo korkeeda ii sheeg haddii kun sana sii noolaadana ma gudi kare ilaahay subxaana watacaala xaqiina ha idiin gude ilaahay subxaana watacaala ka cabsada waan idin jeclahay waan jeclahay inaa xaqiina idin gudo laakiin xaqa macnaa waa waa lakala hormariyaa bahasha si ukala hor ukala horeysa loo kala hormariyaa ilaahay subxaana watacaala xaqiisaa ka weyn xaqiina ilaahay subxana watacaala xaqiisaan horumariyey ilaahay subxana watacaala maalintii aakhiro qiyaamo oo dhibaatada taagan tahay ilaahay hortiis inaa idin shafeec qaado aan jeclahay ilaahay subxana watacaala ha iga aqbalo amalideeda ilaahay subxaana watacaala walaalaha shahiida dhammaantooda ka aqbalo marka dadka qaraabadeyda hadday ahaan lahaayeen sheeg habaryaalkay hadday ahaan lahaayeen eediyaalkay adeerdey abtiyaashay dhammaantood waxaan ka codsanayaa inay sabraan oo ilaahay subxaana watacaala dartiis u sabraan iisoo duceeyaan qaraabadeyda dhammaan waxaan leeyahay inay iisoo cafiyaan laga yaabo inaan qalad badan naga dhahay dadka muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay inay iisoo cafiyaan inay iisoo cafiyaan aan ka codsanaya insha allah anina xaggayga xafis waaye markaan taas u gudbo waxaan leeyahay gaalada wadanka kusoo duushay ilaahay subxana watacaala toobad keena kuwa caddaanka iyo gaalada haddii sheeg aduulaan ku joogto wadanka waxaan leeyahay wadankeena ku laabta soomaaliya iyo sheeg adi dheefteeda ma guro doontaane wiililaa u joogaya soomaaliya wadankeena ku laabta ama waa diidaan soomaa insha allahu tacaala maalin kasta dhiiggiin aadaada doona baktigeena la jiidi doona insha allah dhallinyaro aan gabanayno oo ii sheegada sida idinka nolosha u jeceshihiin ayagana geerida u jecel aa jooga ilahi subxana wataala wuxuu leeyahay daalika biana allaha mowla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mowlaa lahum idinka wax garab aad haysataan ma laha shaydaano sheegada idin qoriya arrintan shaydaan markii dagaalka hoosh dhabta ay gaartana waa idinka baxaa ballanta anigana ilaahi subxana watacaala nala socda ii sheegada liifkan ilaahi subxana watacaala toosinaya ilaahi subxana watacaala wax walba aan idinku soo ridno ama khasaaro walba aan idin gaarsiino ilaahi subxana watacaala xaggiisa ka timaaday kuwa murtadiinta oo hogaaminaya hasan gurguurta waxaan leeyahay shalay islaamnimada ku dhalateen haddan maanta waa diidaan soo ma ah ilaahay subxana watacaala u toobadkeena murtadiinta waxaan leeyahay ilaahay u toobadkeena intaa gaalada socotiin maho murtad walba gaalka la socda ku mid yahay haddii damiir diineed aan lahayn damiir wadan aan lahayn sheegada soomaalinima sheeganaysa damiir dadka muslimiinta soomaaliyeed saan loo laynay maalin kasta duqeymaha dadka lagu laynay oo ii sheegada baabuur dadka lagu jiiray damiir hadaa lahaaleen dadkaas u heli lahayn marka damiir bini-aadanim dhan malihidin ilaahay subxana watacaala u toobadkeena haddaa diidaan maho naga sugta hadan waxay idinku dhici doona gaar ahaan gaaladan oo sibiid joogto waxaan leeyahay waa idinku soo wajahina ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajeynaa inaa gacmaheenna idinku halaago doqoma ayaa tihiin idinka waxaa dharbaaxooyinkaas xirooyinkaas ku dhacayo maalin kasta xere la jabsanayo haddaad fahmi weysaan oo ii sheegaad idinkana aad moodeen inaa aamin tihiin wallaahi walaha idinku soo wajahin ii sheegaad wixii aan ogahay haddaa ogaa lahedin difaacaas ma ku jiri lahayn kulliba wixii sibiid jooga gacanteena ku baabi'i doonaa haddii wax ka badbaado ma rajaynayo inaan wax ka badbaado haddii wax ka badbaado waxaan leeyahay inta kale soo harta waxaan leeyahay ilaahay u toobadkeena hasii qodana difaaca kale hadda hasii galana dharbaaxada ku dhacda saaxiibadiina oo kale ha sugan ilaahay subxaana watacaala usoo noqda ilaahay subxana wataala u toobadkeena walaalaheena tiin hadda ilaahay u toobad keentaan insha allahu tacaala markaan tolaabto dhallinyarada oo ehelkayga ah oo ii sheegada jihaadka ilaahay subxaana watacaala ku dhowaad fasiilo oo kale ilaahay subxaana watacaala sababteyda ilaahay subxaana watacaala jihaad ku keenay dhallinyaradaas ayaan jeclaa inaan fariin u diro waxaan leeyahay dhallinyaradaas ilaahay subxaana watacaala shalay markaa jihaadka ii sheegan aan aadno waa isoo ajiibteen waana isoo raacdeen ilaahay subxaana watacaala ha idin sugo ilaahay subxaana watacaala ii sheeg kheyr ha idin siiyo waad isoo ajiibteen haddana ilaahay subxaana watacaala ha idin sugo dhallinyaro haddana waxaan idin leeyahay aan haddaad ii weysaan ilaahaygi subxaana watacaala jihaadka ii sheegan amarkiisa awelba aan soo qaadan waa joogaa ilaahay subxana watacaala dartiisa loo jihaado dhallinyarada kale oo ii sheegad qaraabadiina oo meelahaas ka taagtaagan ilaahay dartiis jihaadka ha loo keeno maktabkan insha allah booskii aan ka baxay waa banaayahay soo buuxiya maktabkan ilaahay subxana watacaala darajo saara idin siinaya ilaahay subxana watacaala ha idin barakeeya dhallinyarowe ilaahay subxaana watacaala ii sheegad ha idin sugo maktabkaana noo ballanaya insha allah ii sheegad fariinteeda ugu dambeysa saaxiibkeyga waxaan leeyahay saaxiibkaygu ilaahay subxaana watacaala jihaadkaana keenay nolol badan waa isla soo qaadanay ilaahay subxaana watacaala aa ku mahadsan maanta marka isdhihina saaxiibkaa waa baxay hana murguun insha allahu tacaala adina ilaahay subxaana watacaala kusoo waafajiya maktabkan maktabkana noo ballanay saaxiibkayo ilaahayna kusoo fuuseeyo marka muslimiinta guud ahaan waxaan leeyahay iska sii afiya insha allah anna waxaa laga yaabaa ishaga anoo ogeyn inaan qalad idin geysto ishaga anoo og inaan qalad idin geysto an waa idin afiyey idinkana ilaahay dartiis igu soo afiya iina soo duceeya ilaahayow qof kastoo mujaahida ii soo duceey ilaahayow dembigiisa dhaaf ilaahayow arrimihiisa u fududay ilaahayow anigan shaqadan aan u socno ilaahayow ikhlaas nooga dhig marka dadka muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay waajibkaa idiin saaran waajibkiina guta ikhwaani qof walba mujaahid ah oo baxaya waxaa leeyahay ii sheegada dhiiga shahaadada yaa la dayaan dhiiga shahaadada mas-uuliyada naga saaran ilaahay subxana watacaala ha looga cabsado ilaahay subxana watacaala horta umurada inaan noo hagaajiyo ilaahay subxana watacaala hanoo sugo xaqa ku sugo ilaahay subxana watacaala qof kastoo mas-uul ah ilaahay subxana watacaala mas-uuliyadiisa u fududeeyo amiirkeena sheeqeena abu cubeyda waxaan leeyahay ilaahay subxana watacaala ha kuu fuduseey amiirow ilaahay dartiisaan kuu jecelnahay waan kuu soo ducaynaynaa adiga noo soo duceey gaalada insha allah fara kulula ku haysaaye ilaahay subxaana watacaala ha kula garab gala haddana saad aad ku haysa maahane kasii dar leh insha allahu tacaala waan jeclaan lahayn inaan kula noolaano jihaadka kula wadno garabkaada taagnayn kulliba shaqo kale ma aadin meel kale ma aadin tahriib makaa aadine shaqadiidan ku guda jirnaa ilaahay subxaana watacaala qalbigaaga xaq ha ku sugo ilaahay subxaana watacaala shahaado ikhlaas amrigaa ha kusoo khatimo insha allahu tacaala saasaan leeyahay murada
رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا تبقي دموعا في الشؤون فليس لغيرهم في الدمع حق وكيف لغيرهم حق يكون وكيف لغيرهم حق يكون